asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waa salaamay kow wasiirka caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya gudoomiyaha gobolka ku-xigeenadiis gudoomiyaha degmada agaasimaha waxbarashada dhakhaatiirta agaasimaha cisbitaalka saxaafadda intaa ku goa dhakhaatiirta martida min ee hadhawaada tan kale sawilitin sheegi haddaan iskasoo kunagada barnaamijkan allaadi eight way la aasaasay lama kunta iyo afartii december way aasaasay dhalinyaro deegaanadan dhalati oo almost boqolka dhow oo maraykanka roogaan iyo ujeedada ota inay jaaliyada dibadda wala ku aruuriyey taasna wadanka laka hormariyay intida kalle wala kusugu fadin marka tallaabada in hore kii qaadan kuma haysa barnaamijkan argaasan alaabtaanta la sheegni istaa maraykanka ay alaab isku bedelaya la xaqiiqaadi wala codsadi kubacdi shippingka inta laka sheegni ilaa maraykan ilaa xamar ase labaad kun doolar la kusiiyo alaabtaas way kaloo mahadsana gudoomiyaha gobolka usun ilaa xamar ila bare transportationka alaabtama ku dhiibi usun iiranka mahadsanyiin marka way sabaan xaqiiqatan binaadamka in katalada wal qabsado muhiim eh allaadi eed marka ma jaaran ataa in markastada ka bulshada deegaanada roogan ku caawido waxyaaba baahidi ata ilaahay maallaha bahni gulaysan haddii lainka fashilna intika hadda roogu doonantaa way kaalmadii walaasho dadkana ka dhiiri galaayaan marka way kaloo rajeeyeen alaabtunta buritusa sigsiina koyti waqtiga cariiri ninhay marka insha allah hadda xafadee dhiiri geeka ilaahay aan talagalay in dhiiri way kaloo siin sheegay adduunya horumarsanta isbitaalaadkii nidaamkii walaamadkii la fadaa walinka walla ku ogaada lankoobsaad in la haadaan oo walaasha daraanka la fadaayo daraamarka gudoomiyaha allaadi edku ay kula hadli barnaamijkaas way ballan qaaday in wafat hasuu dhiyawtu mansana dhamaynku isku dhiibow hadda marka xalay isla hadalna way in sheegay in barnaamijkii suubiyahay oo mardhow trainings yaw online ee dadka istaaka roogo hadhow marka istaaka wax qabad shay meellay geliyaan wala ilbaahni meellay geliyaan lankasi meelkasi roogo caawi fadaw meellay kula socdow nidaam noocaas ee lin suubiyahay istaaka oo iska caawi gudoomiyaha allaadi ed nuur nuuna weeyaan mahadsiniin marka insha allah way rajeynayahan oo sidii dadka bahandidaalin iyo jaarkan dhiiban walaana codsada dadka inta rooga istaaka agaasimaha koo kuyi ilaa shaqaalaha kan hoose cleanerka eh in alaabtaansa nadiif ah oo si lintargal link shaqeey amaanada la ilaaliyey binaadanka way muhiim ah shayka halo halaasho walma laakiin hanaanada holhobti araan reewanka walay muhiim nga haqiiqatan in wala sheena dhimale laakiin sidii lakahay faday kalsoonida kii wala sheena lakahay faday iyo muhiimadda isku leh marka aan mafalaa inka sii dheeraado alaabtaas aragaasan oo subid wala kumid altarsan casri ka jara qalab mashiiniya ka jiraan weelkeesa ka jiraan bahalku shirkaas maalinkaas ka dhaawac ka shaqeeyaan ka garab sareeyay ka jiraan qalabka la ka jiraan iyo taasiin walaal ay jiraan walaalka saxaafadda lagu wadaagi doono marka geek xaafadda inta roogni in barnaamijkaas la suubi salin improvement lin suubi capacity isbitaalka waxyaabahaas u baahan yihiin marka insha allah qalab taysal lana kooy doon haddii ilaahay yar marka maamulka ku qayb galay howlida kan sidoo kuliyada mahadsan oo jazakum allah khairan
eedyada mahadsan ibrahim axmed oo naib waham somali arnadi somali program manager kelmid kaylisan jeediya sharxadan oo sii alaabsan haddana walahi kadhawaayay kelmad siiyay agaasimaha isbitaalka baydhabo cabsata ibrahim xaashi
awalan assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bacabdisalaan ugu horeen waxaan hadda u celinayaa allihii oo na uumay oo maanta fursadda na siiyey oo halkan maanta isbitaalka gobolka bay aan isugu nimaano marka xigta waxaan mahad ballaaran usoo jeedinayaa wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed ee maamulka gobolka maamulka degmada dhakhaatiirta maanta martida noo ah iyo shaqaalaha sharafta leh oo iyagana maanta markhaatida ka ah barnaamijkan oo aadka u muhiimsan oo maanta isbitaalka loogu deeqay ayaa micnaha mahad usoo jeedinaya anigoo ku hadlayo magaca maamulka isbitaalka gaar ahaan magaca agaasimaha isbitaalka waxaan ku faraxsannahay in maanta alaab intaan la eg aan la wareegno waxaan alla ugu baryaynaa oo dadkii jaaliyadii oo markaasi alaabtan noogu deeqday oo isbitaalka gobolka baay markaasi ugu deeqday in bedelkooda ajri xasanaad ilaahay inuu ka siiyo annagana waxaan ilaahay markaasi aan ugu baryaynaa dhammaanteenaba in ilaahay naga dhigo dadkii alaabta lagu soo wareejiyey sida loogu talagalay in ummaddan communitigan ku nool goboladan oo dhibaataysan dadkii ugu adeegi lahaa ilaahay inuu nagu xafido ayaa ilaahan ka baryaynaa mar labaad mar saddexaad waxaan usoo jeedinayaa alaabtan juhdiga dheer lasoo marsiyey ilaa maraykanka ilaa maanta aada ujeedaan gobolka baay gaar ahaan magaalada baydhabo isbitaalkeeda maanta lagu lagu wareejinayo dadkii soo abaabulay iyo dadkii contributionka kasoo bixiyayba dhammaantooda mahad ayaan usoo jeedinaynaa aniga maanta waxaan idin ballan qaadayaa farxad darteed oo alaabtan maanta aan la wareegayo qalabkan noocyada kala duwan inta maamulka isbitaalka aniga aan hayo qalabkan in sida oo rasmiga ah oo loogu talagalay caafimaadka in aan ugu adeegayno ummadda u baahan isbitaalkan cid allaale ciday timaado annagoo aan u kala soocin inaan ugu adeegayno kan kalena micnaha waxaan ballan qaadaynaa alaabtan inaan doorno aan ilaalino aan xifdino anigoo ugu horeeyo maamulka ilaa kan isbitaalka ugu hooseeyaba inaan doorno ayaa alaabtan micnaha aan ballan qaadaynaa waxaad ujeedaan alaab muhiim oo kaali ayaa meeshan maanta lanoogu deeqaya combyuter altrason dhacasri ayaa ku jiro waxaa ku jiro mashiinkii oo markaas anstesiada amaba loo isticmaalayay qaybta markaas suuxdiinta oo aada u muhiimsan oo isbitaalka weligiis uusan yeelanin marka waxaan ballan qaadaynaa alaabtaas oo intaas la eg ahamiyadda u leh isbitaalkan gobolka baay inaan aan doorno aan ilaalino aan xifdino ayaan idin baan idin ballan qaadayaa dadka kale kasoo qayb galay waxaad ujeedaan maanta in jaaliyad ka timid amaba maraykanka in alaabta isbitaalka ugu deeqday waxaan ka codsanayaa jaalidaha kale ee ku nool wadamada kale iyo kuwa kale ee dadka ilaahay waxsiyey isbitaalka marka laga hadlayo waa qeybaha asaasiga bulshada ku nool oo bulshada loogu adeega ayay kamid tahay waxaan ka codsanaynaa isbitaalka in wasaarad keli aan lagu fiirinin maamul keli aan lagu fiirinin cid allaala ciddii markaasi wax ku tabaruci karto gacantooda inay usoo fidiso sababtoo ah waa meel loogu adeegayo ummadda u baahan communitiga caafimaadka gaar ahaan ummaddan ku nool goboladan isbitaalka oo koofargareeyo ama baahidooda daboolo waxaan leeyahay isbitaalka il gaar ha lagu soo fiiriyo ha lasoo booqdo baahida isbitaalka hala ogaado wax alaal wixii isbitaalka markaasi oo laga koofargarayn karo oo annaga aan soo sheegnan waxaan ka codsanaynaa si sharaf leh isbitaalka in markaasi lanooga koofargareeyo anigoo markaasi aan ku dheeraanayno waktigayga waxaan ugu mahadnaqayaa mar labaad mar saddexaad jaaliyadda maamulka gobolka maamulka degmada iyo wasaaradda koonfur galbeed caafimaadka oo maanta halkan diyaarka ku ah iyo bulshada deegaanka iyo dhammaan shaqaalaha sharaf kale oo maanta iyagana soo xaadireen waxaan idin leeyahay hambaliyo annagana waan dooraynaa alaabtan waan idin xifdinaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيه ما تنيا لكما سكتالك إن runtii mayla rais walinii jooga xafladda wasiirka wasaaradda caafimaadka gudoomiyaha gobolka ku-xigeenada iyo maamulka degmada baydhabo iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka suxufiyiinta dhammaantii waan mahadnagaana weli kale mahadnag yar intan ku dirsaday dhaqaatiirta oo martidanihe oo hindafeed nin la hoogaanso mutadawaanimeena marka ninku la shaqeeyaan walinka guda jeerna weli barnaamijkii walintaa ku dhawaayay maama maana maxamed nuur oo ha ku jeedi doonta kelmad inta yaran oo yeero ku socota bulshada guud ahaan gaar ahaan meel raayis ku-xigeenka maamulka guurka gabdho ee cabdalla daarowna magaashinka hablaata maama ka dhoof
gudoomiyaha gobolka iyo ku-xigeenada agaasimaha isbitaalka ku-xigeenada iyo maamulaha cabdalla darow iskuul iyo dhammaan shaqaalaha isbitaalka salamu alaikum waraxmatullahi wabarakaatu salaanka bacdi mageykeedan ka faraxsanaa inaan qayb galnay xafladan oo lagu dejay qalabkii adhaaji aid ha ku dhiibsi maarna maraykanka ha ku dhiibsi oo in badan la sugaayay in kalba la kuuday jiray dangeebku ilaahay nin tuuri geliyey in wana wareejina oo saakin la kuuday jiray ilaahay kuma nagaan sana maadanba way dardaareen dee way ari way ima arne oo wardayn saabsan way ari wanadhadid mahni wakil tahay in alaabtan publishayna saylan talgalin oo kuuri jirta talgalin oo kuuri jirna sidoo kale gudoomiyaha gobolka maarne bahi ismaarne hogaanka loo wareegay transportationka ilaa maarne baydhoo ka deeramay boolanka fuuda ay kulli meebo si ay isu maadasan yaan kaga maadnagaan adhadi markii may markhaati ka taa in qalabkii isan sheanteen saylan talgalin kuuri jirta talgalin kuuri jirta شغلت ما بو ان شاء الله لازم ما شغال ساق ما بو قلب كاس ما تحدثي ان شاء الله يو وكيل وكيل شغال دونا جاب كل شيء ما بفهم ولا فرق ما كل شيء بيد واحد ما بلاو بس ان شاء الله دكي كساي كساي ما هذا مراي مراي يجيك ليلك مراي هذا ما بفرق وين ده هيك بس ما يكون جدال ما شغال ساق لازمي وزاد عفمات يسوب بين يا يا يا كويتي ما ما من سنة وجهه الشاف مدة كل جلال صغيرة تم ما فلان تم يبغى إيه تم يبغى هم أي حتى تم حتى نفسه أهله تم يبغى مكتج لين ديك من الانفايرمنت هو وفيل هو وفلك داوي كرو وفلك حنا عليه كرو وفلك هاي كوريو يو فات ما يسوق بلاي وزارة دي أحمد كي يوم رئيس أجازة إندستريال كي دمان شغالة على يا كويتي مركز دياسبورا ما يكتب دارمانه kulli naa masalaha lanka ruuga oo lanka bidhoo ka jeeda oo keliga ruug ama ama australia ruug lanka u gaarkay jeed melo may boo isku xaqle isku hawlay marmalsin faytaasi waa isku qowda iyo wasba intiin qowatan misal koob geedka haanu qaladeen haanu meel kasta wadooyin dhisan haanu meel kasta iskuuleed qaladeen haanu meel kasta in sheegada meelaha maana qeyraha kala kala kala kala gedisan bulshada in walba qowda markuu noo maamulka iyo koonfur galbeed iyo diaspora iska hadlamay buuhan walbada maxaqiiqa oo wadankan oo ma jeelan kamaara lankamaara mo maara heedin in in wala kusoo mal iyo maara heedaran marka insha Allah uu duubi makdheero eedeesan kambaleen arag inuu bumay aaminsanaa waa dadki dadki keliya oo juhd hajilin geedka saako dad umaana qalabkan hadiirteen waan dad badan insha Allah ka furgaray doon dad badan may boolan qoob doon insha Allah markaas may boo qalbo siin kay mana siin maam doon waan eedeesan kamaan nagana insha Allah may ku rajay insha Allah gudoomiyaha gobolka insha Allah salaamu alaykum
بسم الله الرحمن الرحيم وزير عاطمات جنرال قبلك الدنيا الدقمدة أجاز سنياجي معمول بدرنا سوق عبد الله ديرو شغالة جود هان سالك بيدو السلام هاي السلام ويسر السلام هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وفرصة بيغنينا هديك نكي كنا جنا agal oo bulshada gelinta adeyga u inay meel raayay meelu isbitaalka la fureeji agalkaas tiridis dabcan wala araga doono waana meel raayay foomka saka goringay si la tilmaamay dadka ka nool wadanka maraykanka deegaanada una ku jeedeen iyo agalkaas ay hadhiibeen arlaadii ay dhahan dhiibeen arlaadii ay dhahan fududayti dadkii ku shaqeeyay eedan kamaasiyiin xamaraha kula wareegni kujemba agalkaasaysa transportationka ilaa baydhawaan ku jeerowna maamulka koonfur galbeed gure madaxweynaga iyag iyo buqaaga madinka damboysi baydhawaha ka dhawaayay agalkaasaysa gasartegaas iyo baabur alaab saarnaayay baabur kale kureega gadoomi wayna watagay wasiir xasan iyo taliya cara casini inta ku baan hamiignimo silbasa hamiignimo belafishaaneen baabur marka agalku dad badan ama ila silsiladaas dheer hadii laku hadala ilaa madinka damboysi agaasimaha isaaq farax sheeda madaxtooyaha kula wareego baqaarku geliya silsiladu taxnaysa dad badan ku qiib qaadaday ahmiyadda dadkaas dhan ku qiib qaadayn way hayeeni bulshadu liika adeega baahidina daboola soodhay la tilmaamay baqaarna ka jaraayan lagu bilaabo saacaduun baahidii walaagii la qabay in qeybogii baahidii hay la jeeyay waana bulshada liika adeegu oo bilaayan way hodhay laku dhawaajeeyay meel la raayay tilmaan oo hayti tilmaan fayl hayn oo hata laakiin tilmaan fayl eh isbitaalka jeyni walbadan wanaag eh kii kala sheegahay wanaaga sifadku koyna culays badan halku la kulmayo laakiin dambe fursheed ku haay gudlidaan hoba go-aansan ini wanaaga si fursheed ku nagana ama qiim ku nagana walbadan anig hagaage marka way codsadanaya lankas inan oo mid ay dhiniga fayla inin hiigsada wanaaga hiigsada وما هو أول ثلاث لواتي شهر سنة والها مري سكست والكفيري وليها زيادة والواي مركز إليك كان يسعى إلى برول إليك كان إنه نهيك سنة إسكتال مي سنة غرب إسكسينة أن كهري دينين إسكو مرقاتي كان ولا يجر أورو إيه وفما إلى هاي دانغرين كمرقاتي كان هذا الكاتي جوي فأصدان على سنة كهري إنما إلى هاي inventory list اللي يسوبي هذا الجيك الاسلوبي koy beri ku koy qaska koy waraagda koobka ka qoran walaagi koyan inta lagu fiiri inventory list wala la rawli suubi ku dab meel kasta oo qusayta hoolugda suubi jo la sii lagu bilaabo arlaadi ay leedir koobi jo inventory list ga sii istal koobi jo la dhika wasaaradda xafiiska la dhika gobolka la dhika degmada usaalka yaalo la dhika laantishalay martuu mashiinta sunka wiin qaybka la hayay misgibija mahadhiibi iyo lankaha diibi meel la raay qalabka sakataaslo bar kumaala hoba degaasha kooya ini araga koramu agalku isa diibi yaala bilad isbitaalka yaala hebel hebela wakiilku ee isbitaalka shaqeeyo geerkiisa ka shaqeeyo telefoon shay waakay email shay waako supervisor line manage iyo ama supervisor shay hebelo agalka saarig dalta la ka wareeji hebela la ka wareeji hoba saas antaxanta bar kumaala shaqada فقط كجار سكتر كاسو سكتر هو أبو كترو reer kale wareegow agalkaas inta vetri listinka jar inuu is wareejiyo xilka la siriyo oo kumid arte agalka lasii amaansaday amaanuhu walaalka adeegahays amaanadaas ee markii aad qaybta rood geeka lasoo wareeji urka lasii wareeji walaal geeka lasii wareeji oo foomshu aad seexdi ini wayla faday adina wareejin hiraabyada eh hebel hebel laku bilaawta adduunka kan hisaabtay walaas erko laakiin shalay walaa hadii biriiri hobis kuway araga koro inuu walaas xafadiyo bulshada liinka adeega حتى إذا هذا قلت لي بخارك لك هاي ما يقول لك الشقة يا ويلي حتى إذا هذا معنا لا إلا لي هي ذاك ما سوتين وياخد هو وزير عصماتي
بسم الله الرحمن الرحيم مثلا ما يقدر منها بوقت باي يقدر منها في المدى على سماع الصالحة كمان أنا معمل كو إصرار بوقت باي هي دمان شغالة إصرار معمولة إصرار عبد الله ديرو خاطيت أو سيدو بولنتري يعني كوين أو أحمر كوين أو كوين في مساكن تي ورغالة حيث إنه يضاف بإسلام كثيرا كل سلامه سلام كتب ما يبقى عن مهما جاي جاليد أو مريكن كي سوغان أو كجيدان بيدو أو على صن قصير قامن في غلوريان هي هي أدي حفظة في أو أرلادي إيد أو توكل شبني لفدي تنكلا ما يبقى فلانة جاليدو كلا أو sidahan oo maraykanka ka rogan gobolada kale han oo ingiriiska rogan han kale oo wadamada yurub dhamaansi rogan wilka cusbaane intiyoona saama waxna kala qaamaan runtii haddii alaasas la helo dad hasudayo ankore hang nairobi roga gobolta hang nairobi rogaye warkun nairobi wadama kaweereen dad hafudayo rogan arlaadi arlaadi aid yani fudaye yoku cusbaan intiyoona maybua nagad roolshow intii alaabtin haddii ali qaadan diyaarinu ku cusbaan inta la diyaariyaan hadii diyaariyaan la xiriiraan alaadi ay fakada agaasimaha ishaalka iyo nay shaqaalaha ishaalka iyo management stock ma ku faday agulkun agul oo cusubu meel ku yaaba hortaan alab alabnaa una bay dhawo unti in yaalin jirna suurgale oo bilin kasaana dadka ila ka dhamayna inta ku baradow maana mid ba fadaana qalab bilin kasaana maamul kasow makasaana ee makasaana haylin tawabaroy roy diidiyaan qof kasta oo tababarkaasi diyaariyo weydiyaan hoobo kasaabtagna mayb waa waa isticmaalo fursan hooblin kasaana ay dadka unti lehedawi le ilka dhamaynay alaabtii oo la sheegay lafaysasada in dhibaato sheegay laakiin may mafadaan dadka kasta shaqaalaha marka waa cusbaan intii aada shal saarto aani oo alaabkun la kasaw la isticmaalin kasaanana idiisu hogaar tababar oo ama xamar nagatay ama hargeysa nagatay mise meel kale oo kusi dheer nagatay iyo macnaha alaabsuulinku faa'iidaysa targal in laga isticmaalo haddii linka saan isticmaalshe wala talaas mare ma gaafin lagi daras laakiin hob oo qof kasoo lin tababar oo macnaha mayba la diyaariyo oo ku faa'iidaysan karo mayba tiiqadka amaanu amaanadu isiin wakiilku eh on wasaarad ahaan ley kor mas-uulku anama isiin gacantiinka jirta isiin haysan amaanadu xafidan si dadkii ka lahaana dadkaana dhibi hano kana ka dhiibanayoona macnaha markastaba la socodsiiyo dhowr bilood kadib alaabtii shaqadii ee qaabkii wala gobolahay taliin sheego la dhirgeliyo alaabadii aidn korneerka habariyado mantagal kan isticmaalay ogaato roboodka gudbigo dad kalena ka dhirigeliso kala ka dhiiban waqtisaa dalka jara shirka miidheeradi shirkahanin hire eedyada maasantiin saxaafadan kala manta